رمض تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاد rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi mu'minka qur'aanka akhrinaya tusaalihiisa waa geedka al utruja urtiisa waa mid wanaagsan dhadhankiisuna waa mid wanaagsan magaca mu'asasada al utruja ee barashada qur'aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah waa mid laga soo qaatay xadiidkaasi wanaagsan ee ka sugnaaday nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasalam sidaasi darteed la yaab ma lahan in si xiriir ah mu'asasada ay u soo saarto jiil gabdho iyo wiilal isugu jira oo ka aflaxay barashada qur'aanka kariimka tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalka kolkaas oo mu'asasada alutruja laga furay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan xaafadda soos ee degmada heliwa waxay macallimiinta iyo maamulka ka howlgala mu'asasada ay mas-uuliyad iska saareen sidii ay u soo saari lahaayeen carruur ku tarbiyaysan diinta islaamka ummadooda iyo dadkoodana waxtara
إلا ضياء الخاتمات محيرا الخاتمات بنور gelinkii hore ee khamiista taariikhduna ay ku beegneed saddex iyo labaatanka shacbaan koox wariyaal ah oo ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay farta waxa ay kaga qayb galeen xarunta weyn ee mu'asasada al utruja faraceeda kunya barow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose xafladda waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qaar ka mid a culummada ugu caansan wilaayaadka islaamiga ah nabadoono iyo waxgarad soomaaliyeed waxaa sidoo kale xafladda yimid waalidiin badan oo ay carruurtooda dhigtaan mu'asasada alutruja iyo kuwo kale oo aan carruur u dhigan hase ahaatee ka mid ahaa dadka ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu maamuusayey ardada dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka بزمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات
goobta ay munaasabaddu ka dhacday waxa ay ahayd mid si qurux badan oo soo jiidasho leh loo agaasimay waxaana ubaxyada daahmanka dhinacyada lagu xardhay iyo martisoorka loo sameeyey ka soo qaybgalayaasha xafladdu ay muujinaysay in hoolkan loo hagar baxay wixii tabar iyo taag ahaanna la isugu geeyey daafurka xafladdan waxaa lagu furfurtay waxa ugu khayrka badan ee hadal lagu bilaabo oo ah kalaamka allah casa wajalla iyadoo uu akhriyey mid ka mid ah ardayda mu'asasada alutruja waxaana markaasi kadib xigay kelimad ciwaankeedu uu ahaa allah u toobadkeena oo gabadha akhrinaysay oo lagu magacaabo umayma ku soo hadal qaaday cudurka adduunka laga hadalhayo ee coronavirus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
الحمد لله الذي جعل الأمراض محقا للكفار وتمحيصا للمؤمنين والصلاة والسلام على رسوله القائل لا تسبوا الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم انظر في بلاد الكفار كل شيء عندهم مباح أكلوا ما حرم الله وارتكبوا جميع الفواحش وتعرضوا لأوليائه من المسلمين وصدوا عن سبيل الله وأعلنوا الحرب على الله فأكلوا الكلاب والصراصير والفئران وأكلوا الحيات والعقارب لما ابتلاهم الله بهذا المرض قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan waxaa u muuqatay hal arrin oo ah in ardayda mu'asasada alutruja ay in badan la socdaan waxa ka dhacaya caalamka gaar ahaan arrimaha jihaadka waxaana bandhigii la sameeyey dadka aad u soo jiitay laba wiil oo yaryar oo su'aalo carabi ku baxayay isku weydiinayay towxiidka iyo xitaa xaaladda jihaadka iyo mujaahidiinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ماذا تعرف عن قادة المجاهدين أعرف منهم شيخ أيمن أميرنا وقائدنا للجهاد العالمي وأميرنا الخاص أبو عبيدة حفظه الله ورعاه وماذا تطلب من أبو عبيدة أقول لشيخي جهز إزام الشرف وأرسلني إلى بيت الأبيض مشاعل خلق جذاب وتحرك القلب بميثاقي لينا waxaa kaloo soo jiidasho lahaa laba gabdhood oo qaab geeraar ahaan su'aalo isaga weydiiyey shirkii shaaca baxay ee bariga afrika kaas oo looga tashanayay aayaha jihaadka bariga afrika adduunyada shir baa dhacay dhammaan la wada sheego shanta qaarad adduunkiyo ilaa shiina tilaabee shacniyey miyaad maqal shukriyey maxaa dhacay ma sheekadii horeetiyo ma shirqool jihaad baa hortayaa inoo shiray sharka acuudubillah dheh sheeg sheeg xun ma fiicnee horta shaydaanka naga naar shirku waa jihaadiyo shuuradii islaanimo sheekhayni weynaa ilaa shaacirkii guud inta talada sheegtiyo shabaabkiyo shuyuukhdaba dhammaan wada shireenoo shay qira weynliyo shuruudaa ka soo baxay shirka bariga afrika shacniyay loogu magac daray shay quruxsan weeye shukri ii wad sheekada maxay tahay shuruudiyo shaygan qirada weyn shuruudihii horaytiyo iga hana shantan shay horta shaarub naga xiir dumar sheeda naga gee sheeg sheegna naga daa shir jaraa'id maahee gaalna shuraka maahine nooga xera shirkeenaan odayaasha talisiyo shuyuukhdana inoo waca wax shareeca diidana shan tallaaba naga gee shay deeqa weeye shukriyey maxaa xiga shuruudaha gadaalkood shirkii baana loo furay shiikhaa inoo waday sheekh ayman baa yidhi al-shabaab dhammaantood waa inay shiraanoo shanta bariga sheegata ilaa sheeda burundees shumicii jihaadkiyo laga shida shareecada shamsadii islaamka shacniyay dib loo shiday shaydaan dhammaantii shaarubweyntii laga guur shan diyaaroo daran ah iyadoo ay nashiishi adduunyada kala sharan oo shartii karoona la sheegi ninba nin uu ka shakinayo shaahiina lisla cabaynin soo dhammaan shuyuukhdii hal hool kumay shirin oo shuruudii tawbiyo shay ay ku badbaadi umay sheegin adduunka shaxshax weeye walaalo ileen waaba shuyuukho shirkigay ka didaan sheekadaa maxaa xigay shacabkeena islaamka iyo intooda shahaadan shirkigii dawaaqiidiyo shayddaanimadoodii soo umay sheegan shartooda ee shukriyey maxaad odhan shacabkeenna islaamkaw sharaftiinaa ku jirtee shareecadiina difaacda
لنبلغ فيه مسعانا ونرجو haddii aynu u weecanno dhanka martisharafka waxaa mashaa'ikhda xafladdan ka soo qayb gashay ka mid ahaa sheekh cali cabdilaahi cali katiin oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka kaas oo haweenka xafladda ka soo qayb galay ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan bisha ramadaan ee foobda inagu soo haysa sidoo kalena kaga mahadceliyey maamulka mu'asasada al-utruja xafladdan heerka sare ah ay u qabteen ardayda dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa ka soo aflaxay barashada farta allah jala jalaaluhu ayaan ku mahadinaynaa ee jamacan iyo jumuucda muslimiintaana dhegaysanaya intaba waxaan ku baraarujinaynaa in bishaa loo kaco la baraarugo cajsiga iyo dacfiga iyo liidnaanta laga gudbo shaydaankii maadaama la xerayo fursad qaaliya weeye wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikunna ayaan leenaha gabdhaha xafladan cajiibka badan soo diyaariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkooda iyo waqtigoodaba allaha u barakeeyo waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub washakara allahu xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh faarax oo isna ka mid ahaa culimmada diinta islaamka ee xafladda ka soo qayb galay ayaa si guud haweenka muslimaadka wuxuu ugu mahadceliyey kaalinta ay ku aadan yihiin ee tarbiyeenta carruurta gaar ahaan macallimiinta mu'asasada al-utruja isagoo tilmaamay in hooyadu ay tahay madarasad ku filan tarbiyeenta carruurta haddii juhdi lagu bixiyo الحمد لله أولا وآخرا إلهي بقى مهدسن سبحانه وتعالى بنعمه الكثيرة ومد هدا أن أركينا أي كميت هاي أولادي يومت كاني ولغو تربيين أي دينة إسلامك وحقيقة قفك غير إسلامية أي كجرته وأدو قيرون أي مركو أرك بندقة ضريمه الله بنوغا مهد علينا سبحانه وتعالى حقيقة تربية المه أما أوبتكو وعملية شاقة معها عملية فضوض معها وحيوب بانتها جهود aada u tiro badan bay u baahan tahay ummahaadka waa uga mahad celinaynaa qaabka ayuu tarbiyeeyeen awlaada gaar ahaan muasasat udruja udruja de waa ummahaad weeye waxaa weeyaan alummu madrasatun in acdadta in acdadtaha acdadta shacban dayiba alcaraa'iq waatii uu dhahayay ninkii shaacirka ahaa hooyadu waa madrasa weey marka haddaanu haynaa dee ummahaadkii madrasadoodii waana xaqiiqatan tillaabo hore loo qaaday oo maaragtay inay ku filan yihiin tarbiyada ubadka hooyooyinku ayaanu tijaabinay ilaahayna horey ha noogu sii wado ayagana ilaahay ka abaalmariyo umahaadka jazaahuna allahu khayran baan leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullah
suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka guud ee beesha tuneh iyo injineer owgaab oo ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa iyaguna ka hadlay xafladda waxaana ay si gaar ah ugu mahad celiyeen macallimiinta iyo maamulka mu'asasada alutruja oo qayb ka mid ah midhahooda wanaagsan lagu arkay munaasabadda mu'asasadan aniga aan imaanayo mar xaflad hore ka dhacday midii labaad waay kii hore insha allahu raxmaan tanaa ka sii daran xafladaha magaalada lagu soo qabanayana middaan saaka aan fadhiyo anigu ma arkin ciddii markaasi kaalinta ku lahayd iyo juhdigan soo bixisana miisaankooda xasanaadka ilaahay ha u saaro annagana aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaanu nahay odayaasha waxaan leenahay mu'asasada turuja ilaahay ha idin barakeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madrasadan aan soo laabto macallimiintii oo maanta ilmahan hadda horteenna ka muuqday wax soo baray waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacala miisaankiina xasanaadka idin saaro farduusulacla allah idinku bedelo waalidiintii ardaydan dhashay oo heerkan iyagana soo gaarsiiy carruurtooda waxa waaye macallin keligiis wax ma bari karo haddii waalidka iyo macallinka aysan isku xidhneen waxa waaye ilmihii waxay noqonayaan ilmo oo oo dhexda ka baxay ayay noqonayaan waxaan arknaa wax aan caadi ahayn waxaa leedahay cunugaan sanawaad ah lasoo baraaya maan cunugaana maanta muddo yar waxaan lagu soo barmasleedid intaasna waxaa kalifaayo labadan qeybood waalidkii iyo macallimiintii oo wada shaqeeya marka warka aan soo gaabshee dad badanaa iga dambeeya macallimiintan oo maanta ardadan gacanta ku haayo waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo meel walba oo culays idinka haystana ilahay idinka furdaamiyo ilahay idinka fududayo guud ahaan ardayda munaasabadda loo qabtay waxay tiradoodu gaaraysay lixdan iyo laba arday afar iyo toban ka mid ah waxay dhammeeyeen qur'aanka kariimka kuwaasi oo kala ahaa aamina maxamed cabdullaahi rayaan cumar maxamuud hamaam cabdirasaaq xasan maryamo cabdulqaadir maa'ida xaaji warsame xafse cabdiraxmaan weheliye saynab axmed ibraahim haajira cabdirasaaq xasan caaisha cali muumin salme cabdinuur tasmiin maxamuud cabdullaahi cabdiraxmaan maxamuud nadiif zubayr cabdiraxmaan xusayn cabdullaahi ilyaas maxamuud waxaana la siiye dhammaantooda shahaadooyin iyo jawaa'is qaali ah macallin xamdi oo ah maamulaha guud ee mu'asasada tacliimiga al-utruja faraceeda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si guud waxay inooga warantay tirada ardayda xafladda loo qabtay iyadoo sidoo kale fariin u dirtay haweenka muslimaadka maamulka mu'asasada al-utruja faraceeda hadda aan ku sugannahay waa faracii ku yaalay shabeellada hoose gaar ahaan degmada kuunyo barrow dhab ahaantii mu'asasada waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaalkii bishii koowaad xilliyada aan joognay muqdisho gaar ahaan soos waxay u qaybsantaa dhowr qaybood qayb ah xadaanatul atfaal iyo tarbiyadooda iyo farbaristooda qaybta labaad waa qayb taxfiid qur'aan ah qaybta saddexaadna waa qayb ardayga markuu qur-aan ka dhammeeyo wixii ka dambeeya loo diyaarin machad sharci ah ka bilaaba dugsi hoose leh ilaa saanawi ardayda aflaxda maanta waa lixdan iyo labo arday oo meeshaan lagu guddoonsiiyey hadiyad afar iyo toban waa ardayda qur-aanka dhammaysa oo xafladda ikhtitaam qur-aan loo sameynaya waxaa la guddoonsiiyey shahaado iyo hadiyad gaar ayaga loo diyaariyey waxaa xigay ardayda taxfiidka qur-aanka dhiganaya oo madarsa ilaa toban galaas ah ardaydooda kaalmaha koowaad iyo ka labaad iyo saddexaad galeen laisku majmuuciyey iyagana waxaa lagu guddoonsiiyey soddon arday waxaa xigay ardayda qaybta machadka sharciga dhiganaya oo iyagana afar galaas ahay labiiyo toban arday oo iyagana meeshaas hadiyad lagu guddoonsiiyey waxaa xigay qaybta xadaanatul atfaalka oo iyagana laba galaas ahay oo lix arday ayaa iyagana meesha hadiyad lagu guddoonsiiyey duuduub ahaan ardayda marka maanta waxaa la guddoonsiiyey hadiyadda waxay ahaayeen lixdan iyo laba ruux taana waxaa sii dheeraay saddex arday oo madrasada ay u samaysay maadaama arday ikhtiitaam qur-aan ay sameeyeen ardaygii musxafkiisa qur-aankii maalintuu ku bilaabay ku dhameeyey hadiye gaar madrasada ay u diyaarisay laba gabdhood iyo hal wiil labada gabdhood muasasadu waxay guddoonsiisay garaan garaan dahab ah taxfiisan iyo dhiiragelin la dhiiran gelinayo in kitaabka ilaahay la ilaaliyo macna waalidkuna ku dadaalaan ilmuhuna ay ku tartamaan wiilkana waxaa la guddoonsiiyey konton dollar insha allah taasna ilaahay ka rajeynayna inuu wax musxafka qur-aanka lagu ilaaliyo ay noqoto ardayda hadda mustawahan lixdan bilood farbarka ka baxda waa labaatan iyo kow arday insha allah waxaan rajeynaynaa inay noqdaan fatradan fasal qur-aan inay noqdaan insha allah waxaan leeyahay dhammaan dumarka wilaayaadka joogaan say ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa u soo jeclaadeen uusoo hijroodeen ay u imaadeen dhulkan iyagoo raba taxtaraaya tawxiid inay ku noolaadaan inay ilaahay subxaana watacaala shariicadiisa iyo kitaabkiisana ay u bartaan waxaan kaloo insha allah idiin dardaarmaa gaar ahaan maadaama soo hijrooteen dhul jihaad joogtaan inaa ixtisaabka ilaahay subxana watacaala hijradiina iyo jihaadkiina in ilahay subxana wataala maha geeri mar walba imaanaysaa marka suquurtaa ku jirtiin ah waxay tahay naftirkeeda jiha haddaa ixtisaabsataan oo ikhlaas iyo ilaahay subxana watacaala dartiis a u qabataan wahada wasalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا hadmaan cabdirasaaq xasan zaynab axmed ibraahim iyo xafse cabdiraxmaan weheliye oo ka mid ah ardayda dhammaysatay qur'aanka kariimka ayaa la siiyey abaalmarinno gaar ah oo ay ku mutaysteen inay ku dhammeeyeen qur'aanka musxafaadkii ay ku bilaabeen waxaana labada gabdhood la siiyey min hal garaam oo dahab ah halka hamaamna la siiyey konton dollar dhammaadka xafladda waxaan waraysannay qaar ka mid ah waalidiinta xafladda ka soo qayb gashay iyo carruurta dhammaystay qur'aanka kariimka waxaana ay ka hadleen shucuurtooda farxadeed bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa umu maxamed hay ka warbixi bal maanta halkan maxaa loo imaaday iyo waxa ku jira الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إن إلهي بمهدله إن ما عرفت وأنا كفر أحسن يا هرت الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله إلهي يا مهدله مهدا إلهي سبحانه وتعالى كذب وحا مهدسن ما عرفت ولايده كذبنا وحا مهدا صدحاد إسكاله معلمين تيدا أن آدو كفر أحسنها إلهي سبحانه وتعالى أنا وحن كبرينا إن مثل كودا ونوبضيه إلهي سبحانه وتعالى ما عرفت ميسان كوسا حسناتك إلهي وكبه xaqiiqatan ma heli karno madrasadan madrasada u dhigno ama aan ku qiimayno ma heli karno dafcada iyo jiilka ay soo saartayna aad boqolkiiba boqol waanu ku faraxsanahay baan dhihi karaa alxamdulilah adiga madrasada carruurta ma ku afar carruur ay dhigto maasha allah saddex laba horena mid baa u jebisay haddana mid baa jebiyey qura qalin jebiyey waanaan ku faraxsanahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin labana hadday kusoo dhow yihiin farxadaada ka waran marka والله فرحديد الحمد لله لما سو كوبي karo waayo wax laga kulmo oo ugu khayr badan ma jiro quraanka ilaahay wax ka khayr badan oo aan u kulmi lahayn ama aan u xaflad u dhigi lahayn ama aan kor u qaadi lahayn oo ka qurux badan quraanka ilaahay ma jiraan ku bilow magacaaga حمام عبد الرزاق haye ma faraxsantaha maanta ها سبير haye maanta ma faraxsantaha ya ها haye maxaa faraxsantahan ii sheeg جائزة haye adiga magacaaga عبد الله الياس محمود haye maanta ma faraxsantaha ها inkastoo carruurta aflaxday waalidiintooda iyo macallimiintii wakhtiga u huray ay aad u faraxsanaayeen haddana farxadda waxaa ka sinaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda waxaana ka qaybgalayaashu ay duco iyo bogaadin u jeediyeen macallimiinta iyo maamulka al-utruja in ka badan hal caqdi oo ay furan tahay mu'asasada al-utruja waxay maanta ka mid yihiin madaarista farta lagu fiiqo ee ka furan magaalooyin ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana loo rajaynayaa inay sii labalaabaan kaalintooda ku aadan soo saarista jiil ku tarbiyaysan akhlaaqda wanaagsan iyo diinta xanafiyada ee lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
والحياة مع القرآن تلاوة وتدبرا
waa nolol wanaagsan in lala noolaado qur-aanka kariimka akhris iyo tadabburba qofka qur-aanka akhrinaya ku dhaqmaya ee la nool xaaladiisa nafsi ahaan waa mid ka duwan dadka kale sidoo kale aragtida uu ku fiirinayo dunida nolosha iyo xitaa bini'aadamka way ka duwan tahay dadka kale allana ha u naxariisto imaamu shaadibi markuu yidhi
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا
وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم